laba ciidan oo ka kala tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland kuna wada sugan magaalada raaskambooni ee gobolka jubbad hoose ayaa qaarka u saaran inay isku dhacaan wararka ka imaanaya halkaasi ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka kala amar qaadanayaan xasan sheekh iyo axmed madoobe dowladda federaalk oo halkaasi ciidamo geysay ayaa doonaysa inay culays saarto axmed madoobe oo ay u aqoonsan tahay nin si sharci darraha ku fadhiya kursiga kismaayo yaalla saraakiisha qaar ee taabacsan axmed madoobe ayaa la soo warinayaa inay iibsatay dowladda federaalka kuwaas oo sheegay inay soo dhaweynayaan ciidanka taabacsan dowladda federaalka waxaan garoonka raaskiambooni ee degmada badhaadh aan ku soo dhoweynay ciidamada dowladda uu hogaaminayo taliyihii guud ee ciidamadii gorgor anoo ku hadlay ciidamada jubbaland taliyaha saraakiisha jubbaland sargaal ka midaan ahay waana soo dhoweynaynaa insha allah
ilo dhanka maamulka jubbaland ayaa waxay sheegayaan in saraakiisha hadasha oo ku sugan raaskambooni la qasbay oo aanay xor ahayn khilaaf masaalix kala duwan ku saabsan ayaa ka dhex jira dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaana xiisadahooda ka kala taagan kenya iyo turkiga kenya waxay isku aragtaa milkiilaha maamulka jubbaland turkigan waxay danaynaysaa ceelshadaal oo ku yaala raaskambooni xeebteeda